habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah wasaare rooble oo kulan la qaatay hay-adaha amniga iyo taliska amisom maalinta khilaafaadka doorashooyinka oo fasaxay lix kursi oo uu ku jiro kursigii uu ku guulaystay fahad yaasiin xaaji daahir xukuumadda maxamed ibraahim macalim oo safar caafimaad ugu maqnaa dalka dibaddiisa oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho kadibna u duulay magaalada beledweyn doorashooyinka galmudugna waxa ay shaaciyeen odayaasha iyo bulshada rayidka ee soo xulaya ergada dooranaysa kuraas ka mida golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan la qaatay hay-adaha amniga ee dalka iyo sidoo kale taliska amisom kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo xaqiijin lahaa guud ahaan ammaanka dalka iyo in marka hore la kala qaato xog ku aadan arrimaha ammaanka iyo halka uu marayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa warbaahinta si kooban uga warbixiyey
maanta waxaan maaragtaa shir amniga uu hogaaminayo ra-isul wasaaraha waxyaabaha looga hadlaya waxaa ugu muhiimsan oo la dagaalanka argixisada oo u ah dalkan howl aada u muhiim ah shacabka soomaaliyeed sugidda amnigooda waxaa aada loo hadal qaaday howlgallada ciidamada amniga iyo ciidamada amisom ay ka wadaan dalka iyo sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka argixisada waxaa aada loogu ammaanay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shaqada muhiimka ay hayaan oo maaragtaa ay ku baacsanayaan argixisada howlgallada muhiimka ay fulinayaan sidoo kale ciidamada amisom oo iyagana shaqo muhiima dalka ka hayaan sidoo kale ciidamada booliiska soomaaliyeed iyo nabadshigidda oo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka kaalinweyn ka geystay waxaa looga hadlay amniga doorashada oo asagana muhiim ahaa iyo sidii loo sugi lahaa gobolada iyo guud ahaan magaalada muqdisho oo wardhow soo qoon in maaragta magaaladaasi ay maaragtaa doorashadii gudoonka iyo doorashadii madaxweynaha ay ka dhacdo dhinahaasaa diiradda lagu saaray waxaa laisku afgartay howlo muhiima oo
xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxa ay fasaxeen lix kursi oo uu ku jiro kursigii uu ku guulaystay fahad yaasiin xaaji daahir oo horey guddiga doorashooyinka heer federaal ay u hakiyeen guddiga ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in markaasi ay ku fasaxayaan ilaa iyo lix kursi oo uu ka mid yahay kursiga fahad ee ah eber siddeetan iyo lix waxaana ay sheegeen in tallaabadani ay ka dambeysay kadib markii guddigu baaritaano ay ku sameeyeen la xiriira kursigaasi iyo sida markaasi kuraasta uu ka mid yahay loo soo ogaan lahaa in muranna ay ka taagan yihiin iyo arrimo kale afhayeenkii xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo safar caafimaad ugu maqnaa dalka turkiga kadib qarax lala eegtay ayaa maanta dib ugu soo noqday magaalada muqdisho waryaheena faadumo cabduqaadir oo tagtay eeraboorka magaalada muqdisho halkaas oo lagu soo dhaweynayay ayaa warbixintan inooga diyaarisay
waa tahay si toos ah waxay nooga daawanaysaan telefishinka dalsan xaruntiisa muqdisho waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha eedan cadde ee magaalada muqdisho diyaaradda hadda soo caga dhigatay waxa ay sidaa afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ee maxamed ibraahim macalimo oo in muddaha xaal
ayaan eh, halkan ka, ka mahad celinayaa waxaan si gaara uga mahad celinayaa eh, odayaasha qiimaha leh ee ambasador yuusuf garaad iyo eh, tiimka xafiiska ee faaduma ay hogaaminayso iyo dhammaan saaxiibada eh, warbaahinta ee halkan maaragtay soo dhoweynteeda ee maanta halkan u joogay ee waqtigooda qaaliga u lumiya runtii aad iyo aadaan u mahad celinayaa Ee, waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo ee, markii dhibkan soo gaaray dadkii faraha badnaa ee soomaaliyeed ee dal iyo dibad sameeyey inay maaragtay ee, ii soo duceeyaan ayadana waxay ahayd maaragtay meel walba layga soo duceeyey marka dadkaasna waxaan leeyahay ilaah ajra idinka siiyo Ee, waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ee, ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii gurmad iyo garab istaag buu ii muujiyey oo runtii ee, اوكي اوكي اوكي اوكي degdeg u amray in ee, duulimaad qaasa laygu qaado Ee, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii dowladda ka tirsanaa ay ila xanuunsaday Ee, runtii waxay dhacay ee, lix iyo tobankii ee, january maalin axad waxay ahayd ee, wax maaragtay ee, masiibo ah ilaaha naga badbaadiyey ee, laakiin ee, qul lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana waxaan maaragtay xagga eebba kaaga qorneen kuma dhici karaan marka qadarta allay ahayd waana ku qanacsannahay waxaan ee, rajaynaynaa in ilaahay uu iga dhigo maaragtay dambi dhaaf Ee, qof kastoo soomaaliyeed oo maaragtay ii damqadayna waa u mahad celinayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo ee, dhaqaatiirta isbitaalka erdogan oo ex dictor oo ah isbitaal runtii niman dhalinyaro ahaa oo hawshii ay qabteen horseed ay u ahayd hawsha dhan oo laga qabtay markii halkaa la geeyey Ee, warbixinta ay qoreen iyo sida ay u shaqeeyeen ayaa waxay muujinaysaa in dalkan uu weli adkaysi leeyahay oo da ay joogaan dad ee, rajo leh oo mustaqbalka ka shaqeynaya marka aada ugu mahad celinaya maamulka iyo ee, shaqaalahaas isbitaalkaba Ee, sidaa ogtihiin ee, waxaan ka mid ahay ee, dadka soomaaliyeed ee musharaxiinta ahaa ee rabay inay sanadkan xildhibaan noqdaan marka hawshaasna maaragtay ee, insha allah waa sii wadi doonaa Ee, ee, waxaan ahaa qof soomaaliyeed oo dalka kasoo shaqeeyey muddo dheer waxaan kasoo shaqeeyey ee, dhallinyarada iyo isboortiga waxaan ka shaqeeyey caafimaadka waxaan kasoo shaqeeyey muddo dheer saxaafadda marka maadaama aan waqti dheer ee, soomaaliya xoogaal u ahay waxaan rajaynayaa ee, beesha aan maaragtay ee, kursigeeda rabo inaan ku matalo iyo sidoo kale maamulka hirshabeellaba inay eh, fursad ii sii doonaan inaan eh, dalka u adeego Eh, insha allahu tacaala waxaan eh, ilaahay ka baryayaa in eh, dalkeena uu nabad ka dhigo eh, soomaaliyana ay maaragtay nabad noqoto Eh, qof kasta oo maaragtay eh, maanta soo dhoweeyey iyo kii qalbigayga soo dhoweeyey dhammaantiin waxaan leeyahay eh, aad iyo aad u mahadsanti assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si aad ugu adeeg
maxamed ibraahim macalimu ayuu kaasi ahaa oo maanta markii uu soo gaaray magaalada muqdisho la hadleeyay warbaahinta haddaba gelinkii dambe maanta ayuu u duulay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo lagu soo dhoweeyey isla gelinkii dambe ee maanta waxaana uga bilaabanaya kulamo iyo ololo la xiriira kursigiisa musharaxnimo ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa kulan la qaatay ururada bulshada rayidka gudmiyaha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliyeed tahliil shaatax ayaa kulan waxa uu la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane maxamed xuseen rooble waxaana ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya gudmiye tahliil iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxa ay isla meel dhigeen sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo doorka ururada bulshada rayidka sidoo kale gudoomiye shaatax ayaa waxa uu la wadaagay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta howlaha uu u baahan yahay in la qabto doorashooyinka kadib kuwaas oo markaasi lagu xalinayo dhibaatooyinka ka dhalan doona doorashooyinka dalka ururada bulshadu waxa ay horey u sheegeen in aan la fulin doonin oo ay ku heshiiyeen madaxda golaha waakashiga qaran iyo tallaabooyin ay ururada bulshada rayidku ay siiyeen golaha ee ahaa in doorashada golaha shacabka ay noqoto mid daafuran oo hufan laba maalin oo qura ayaa haray wakhtigii lagu heshiiyey in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo wuxuuna wakhtigu markaasi ku eegyahay shan iyo labaatanka bishan aynu ku guda jirno oo muddo laba maalina ay ka harsan tahay guud ahaan wararkeennii habeennimada saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa ciddii aan helin waxa ay ka baaran doonaan farheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaha tala la hel